Casharka shanaad Sababta uu Rabbiga u abuuray bani'aadamka. Qeybta koowaad Nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadana dhegeysanayaan. Rabbiga wuxuu rabaa in qof waliba uu fahmo una raaco jidka xaqnimada uu isaga bilaabay ay isagana runta weligeed ah la jidho. Aad baan ugu faraxsannahay barnaamijkeena maanta jidka xaqnimada. Barnaamijka aan soo dhaafnay waxaynu ka barannay sida Ilaah u abuuray samada iyo dhulka iyo badda iyo wixii ku dhex jira oo dhan. Ilaahey wax weliba wuxuu ku abuuray maalmooyin wax kalena muusan isticmaalin waxaan ka ahayn awooddiisa. Waxaynu ognahay oo kale sida Ilaahey u abuuray dunida oo dhan. Waxaynu ugu taalaa dadka oo dhan sida ay uga qaybgalaan jannada. waxaan ka ahayn kuwa Ilaah ku caasi mooye. Rabbiga wuxuu abuuray wax qurxoon iyo meel cajiib ah sida jannada oo kale uu qofka bani'aadamka ugu noolaado. Maanta waxaynu falanqayn doonaa cutubka Towraad uu Muuse qoray si aan u baranno sida Ilaah uu abuuray Aadam. Waxaynu ogaan doonaa oo kale sababtuu Ilaah u abuuray nebi Aadam. Buga Towraadka bilowgii Ilaah wuxuu abuuray bani'aadamka oo iyagu ha xukumeen kalluumada iyo xitaa hawada iyo xoolaha iyo xayawaanka iyo dhulka oo dhan iyo wixii dhulka gurgurta oo dhan. oo Ilaahey ninbuu ka abuuray ciidda ama dhooqo Ilaahey ruux ayuu ku afuufay Ilaahey qurux ayuu ka abuuray isaga lab iyo dhadig ayuu abuuray waa Aadam iyo Xaawa halkani waxaynu ognahay in Ilaahey ka abuuray bani'aadamka laba qaybood jidh iyo ruux qofka bani'aadamka ma ahan wax nool keli ah waa jidh iyo ruux waana laba qaybood qaybta koowaad ilaahey ama rabbiga wuxuu qofka bani'aadamka ka abuuray ciid marka labaadna naf buu ku afuufay markaasuu noqday wax nool dunida maanta waxaynu ognahay in ciidda ay ka samaysan tahay laba kemikool oo kala nooc ah labaatan kemikool oo kala nooc ah taasi waa cilmi sayniska aan ogaanay dadka ku takhasuusan cilmiga sayniska waxay yidhaahdaan kemikoolada oo ah labaatan waxaa laga helaa jidhka bani'aadamka sidaa awgeed ayuu nebi daa'uud u sheegay uuna u yidhi sidaa awgeed ayuu ilaahey ogyahay inuu na abuuray wuxuuna xasuustaa in aan ka nimid ciidda jidhka bani'aadamka waxaa ku jidha kumanaan kun oo cunugyo ah cunugyadaasi waxay isku xiraan cunugyadaasi way isku xiran yihiin si ay u qabsadaan shuqoladooda jidhka bani'aadamku waa mucjiso rabbiga wuxuu ku abuuray maskax wadno sambabo beerka mandhiciryada lafaha muruqyada haragga indhaha saanka afka iyo wixii kaloo la mid ah qayb weliba shuqol bay leeyihiin ilaahey ayaa sidaa u abuuray dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabto wax su'aal ah fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at g mail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at g mail com
dayaxsoo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku dhiirsado dayaxsoo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku dhiirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darbanqaaliyo nafta deeqdayey kalay soo dhabo
soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku tiirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi daacado aan ku tiirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu tiirsaday darman qaaliyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu tiirsaday darman qaaliyo nafta deeqdaye ay kalay soo dhabo
qaysoo kartaa nafta taalane darataa in daran ma u tiirnaqdo qaysoo kartaa nafta taalane darataa in daran ma u tiirnaqdo ma u tiirnaqdo may ka tahay
daraday iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
qaysoo kartaa nafta taalane darataa in daran ma u tiirnaqdo qaysoo kartaa nafta taalane darataa in daran ma u tiirnaqdo ma u tiirnaqdo may daatahay
daraday iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
hal dorkii ragee nafku doorato dooqiyo haddaan kaa helay daryeel qaysoo dartaa nafka daalane darataa in daran ma u diirnaqdo qaysoo dartaa nafka daalane darataa in daran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may daatahay
daraday iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
qaysoo dartaa nafta daalane darataa in daran ma u diirnaqdo qaysoo dartaa nafta daalane darataa in daran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may daatahay
daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo daraday iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u tiirnaxo waa u tiirnaxo waa ku taatahay
sababtuu ilaaha u abuuray bini'aadamka casharka shanaad qaybta labaad sidaa awgeed ayaa cutubka towraadka leeyahay waan kugu mahadnaqi doonaa waayo waxaa la ii sameeyey si cabsi iyo yaab badan shuqulladaadu waa yaab badan yihiin marka koowaad uu ilaahay ka abuuray qofka bini'aadamka ciid naf ma lahayn jid iyo ruux buu ahaa qofka bini'aadamka awoodda nolosha ma lahayn awood awoodda ilaaha baa iska leh qof nool nolosha isama siin karo taasi waa cashar muhiim ah oo aan ka baranayno sida uu rabbiga inoo abuuray hal karaamo ilaahay karaamo badan ayuu siiyey qofka bini'aadamka ilaaha aqli buu siiyey si qofka bini'aadamka uu ogaado rabbiga iyo diinteenna suuban ilaaha dareen buu siiyey qofka bini'aadamka si uu u adeeco rabbiga ilaaha wuxuu qofka bini'aadamka siiyey xurnimo si uu u cabaadaysto bal aynu eegno rabbiga muxuu aqli u siiyey qofka bini'aadamka si uu ilaahay u uga cabsado wuxuu u abuuray khibrad wanaagsan si uu u cibaado cibaadaysto isaga nebi ibraahim wuxuu ahaan jiray xaniif saaxiibka rabbiga wuxuu ahaan jiray qof ilaahay u dhow oo alle ka cabsi badan xaniifan waayo markaan sidaa leenahay waa inaan u fikirnaa qof bini'aadamka aqligiisa inuu yahay mid xikmad iyo aqoon badan taasi ma ahan aqoonta iyo xikmadda diinta ayay ka timaadaa ilaahay dareen buu ku abuuray markuu abuurayey qofka bini'aadamku muxuu u siiyey dareen si uu diinta uu u jeclaado ilaahay xurnimo ayuu siiyey qofka bini'aadamka taasi waxay dhalisaa xaqnimo iyo xurriyad shaqsiyeed oo muhiim ah tani waa mid ka mid ah allebari iyo toobadkeenida qofka bini'aadamka si suuban ayuu ayaa loo abuuray si uu ilaahay u cibaadaysto taasi waxaynu ka barannaa ilaaha mas-uuliyadda badan buu u dhiibay qofka bini'aadamka qof weliba waa inuu raacaa jidka xaqnimada maalinta qiyaamo ilaahay wuu inala xisaabtami doonaa sida aan wakhtiga ku soo qaadannay waa in ilaaha awooddiisa lahaano xiriir qaalis ah maanta iyo mustaqbal dambe rabbiga waa hal waa inaad ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo xooggaaga oo dhan waxaynu soo gaarnay gebagabadii barnaamijyadeena maanta haddii aad qabto wax su'aal ah fadna inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com sidaas iyo nabadgelyo